marka u horeysa bulshada waxaan salaamaya xegaag sida wanaagsan noocaas uteen waa idinka mahad celiyena marka labaad waxaan salaamayaa ogajooga beesha xegaag taasi aad baa niyadadu waxa ay gashay diina weyn ganaha ay u gashayna bulshada ogajooga ee gobolka xegaag wanaagga ay tallaabadaa ay qabteen ee meeshooda u qabteen ayaa yiidila weynkiisii aad baan u salaamayaa waxaana fariin u marinayaa gubajooga kale inay ku daydaan bulshada ceegaan ilaahayna ha ka kasamari jasaaka allah khayr jaza intaa marka ka gudbo aniga waxaan umayaa ceegaag shiiku wuxuu yidhi maxaad noo wadaa waxaan umayaa aniga maanta ormaysa waxaa wadaa aad waan soo ognahay haddaynu reer ceegnahay aasaaskii hore ceegaagna waa ka qayb galay waxaa ugu dambeysay two thousand six baa ceegaa ugu dambeysay maalintaa waxaa nagu qabaysiiseen geed hoos alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad leh ilaahay baa mahad leh maantana caasimadoo dhex joogna caasimad taagan waxa aad aan ugu helay sida wanaagsan ee city balaanka iyo qorshayaasha aad u samayseen ayaan aada uga helay waxaan aada uga helay sida aada ugu ugu kaba ilan tihiin siaad magaaladana u horumarisaan intaa marka ka gudbo waxa weeyaan waxa m c s baad iigteen qurbajoogiina haddaydan idinku dadaalin ama idinka qurbajoogiinu ayaan isku xidhnayna tallaabadaa ma gaadhin waa tallaabo aada u muhiima waa tallaabo wanaagsan waa tallaabo la rabo inay ku dadaan kale ku dadaan intaa marka m t s waan lusamay wixii ugu wanaagsanaa ee hawshii ugu wanaagsanaa haddaan bulshaduna xagga biyaha iyo xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashada saddexdan haddaan kaaqablama joogo waxa weeyaan saddexdii atam kii ugu horreeyey biyihii waxa way inka aasayn waxoogaa berkedaa waa haysataan iskuulkiina waa dhisateen oo waa iska haqablaayeen caafimaadkiina maanta ayagleeshan waa alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa yagleeshan laakiin hawshii ugu muhiimsanay ayaa hadhay waxaa hadhay sigaas u shaqayn lahaa oo hawshaasi ay u hagaagi lahayd oo meeshaas loo heli lahaa dadkii dad loo taabari lahaa dadkii ku shaqayn lahaa loo heli lahaa ayaa hawshaa u hadhay bulshada reer cagaaj ee gurbatooga waxaan micimihiisa taaka u marinayaa inay hawsha halkaa kaga hadhin annaguna waanu dadaalanaa oo waxa weeyaan inayn kaga hadhin halkaa ee m c s kaasi suu bulshadaa ugu shaqayn lahaa inay ku dadaalaan ayaan ku urinaya intaa markaan kusoo ka gudbo waxa weeyaan waxaanu maanta waa meesha waan la furay waxa weeyaan m c skii wuu inoo furan yahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin haddaanu ahayn shacab wax halka haddana aan halka ka ballan qaadayo oo aan odhanaya waxaasaan ka ballan qaadana ma jirto laakiin insha allah bismillahi kariim wax dadaal ba waan idin maqana hadalka waa lahi wasalamu calaykum waraxmatullahi